بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى walaalayaal waxaan ka warrami doonaa qisadii asxaabu lkaafi asxaabu lkaafi waa qiso runtii kusoo aroortay qur-aanka kariimka ah waxaana loogu magac daray suurad dhan oo ka mid ah qur-aanka kariimka waa suuradda siddeed iyo tobnaad ee qur-aanka kariimka suurat lkaaf marka qisada su ka warramaysa asxaabu lkaafi waxay leedahay sababu nuzuul aayaadka marka ka warramaya sababbay leeyihiin ay kusoo degeen sababta ay kusoo degeenna waxay ahayd in gaaladii reer quraysheed ay u tagtay culimmadii yahuudda oo ay weydiiyeen maxaan ka yeelnaa maxaan ku samaynaa nin sheegtay nebinimo nebi ninkaas sheeganaya ayaga aragtidooda nebinimada sheeganaya waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam kadibna yahuuddii waxay ku dhaheen waxaad weydiisaan saddex arrimood oo kale ahaa dhallinyaro la waayay oo meel ay jaan iyo cidhib dhigeen aan la garanayn nin dhulka meeray oo dhulka dawaafay ninkaana qisadiisa soo weydiiyey sidoo kale waxaad weydiisaan ruuxdu waxay tahay saddexdaa arrimood kasoo waraysta dabadeedna gaaladii reer quraysheed ayaa u yimid nebiga calayhi assalaam oo weydiiyey saddexdii arrimood nebiguna waxa uu ku yidhi berri ayaan idinka warramayaa laakiin waxyigii umuusan imanin berridii dabadeedna gaaladii way usoo noqotay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxayna weydiiyeen arrintii saddexdii arrimood oo kale ahaa dhallinyaradii dhulka la la-yahay ninkii dhulka meeray iyo ruuxdu waxa ay tahay ayay isla maalinta kale weydiiyeen isla maalintana nebiga umaysan imanin waxyigii waxaanu yidhi berri ayaan idinka warramaya dhowr casho markii maalinba maalinta ka dambaysa ay u yimaadaan ee ay su-aasha weydiiyaan ayuu nebiguna waxa ugu jawaabayay berri ayaan idin imanayaa markii dambe ayaa waxa ay gaadhay in gaaladii ay sameeyaan brobagando ay leeyihiin nebi maxamed hadduu nebi yahay sala allahu calayhi wasalam waa loo soo warrami lahaa qisada qisada saddexdan saddexdan qisona waa loo waa loo sheegi lahaa dabadeedna nebiga sala allahu calayhi wasalam sidoo kale waxaa yaabay dadkii mu'miniinta ee muslimiinta ahaa ee oo isweydiiyey muxuu usoo degi waayey waxyigii dabadeedna xaqu subxaana wa tacaala waxa uu soo dejiyay aayad qur-aana waxa uu leeyahay bismi illaahi araxmaan araxiim walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika gada ilaa an yashaaa allah ha ku dhihina shaygaasan fali beritoole ha odhanina beritoole ama maalin dambe ama mustaqbalka wixii soo socda ha odhanina waa nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam iyo ummadda muslimiinta ah oo dhan ha odhanina waxaasaan samaynayaa idinkoon dhihin hadduu eebba doono idinkoon raacinin insha allah marka wax kastoo aad samaynaysid oo mustaqbalka ku saabsiisan waa inaad raacisaan insha allah maalintii dambe ayay gaaladii u timi waxayna weydiiyeen in uu saddexdii arrimood uga warramo waxaana ku ku yidhi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam beritoole in sha allah ayaan idinka warramaya dabadeedna berridii waxa uu soo degay qisadii asxaabilkaafi qisadeedii oo oo uu eebba subxaana wa tacaala uu ka warramayo ninkii dhulka dawaafay oo ahaa dulqarnayn calayhi salaam uu soo degay iyo ruuxdu waxa ay tahayna subxaana allah eebba wuu soo dejiyey oo waa ka warramay iminka waxaan ka warrami doonaa qisadii asxaabulkaafi dhallinyaradaas marka eebbe keligood rumeeyey oo ku caan ah magaca asxaabulkaafi ama dhallinyaradii u saaxiibka ahaa godka dhallinyaradani waxay ahaayeen dhallinyaro rumeeyey ilaahay oo keligii caabuda waxaana la dhahaa waxaa dhalay boqorro ama waxay ahaayeen ubadkii boqorrada qoomkooduna waxay ahaayeen qoom gaalo ah oo caabuda sanamyada iyo ilaahyo ay samaysteen ama in ilaahay ay cid kale la wadaajiyaan cibaadadiisa oo ay cid kale barbar dhigaan walciyaadu billah markaa qoomkooda waxayn qoom gaala ah dhallinyarada kuwan eebba subxaana wa tacaala qalbigooda ayuu soo hadeeyey iimaankooda ayaa eebba subxaana wa tacaala uu ku manaystay marka mid walba si gaar ah ayuu iimaankiisa u qarsanayay qoomkiisa iyo ehelkiisana umuusan warramin dabadeedna maalinba ayaa qoomkoodii waxay u baxeen ciid ay lahaayeen si ay mahrajaan iyo xaflad ay u sameeyaan oo loo dabaaldego dabadeedna dhallinyarada yaryaraa waxay way wada cudur daarteen oo waxay dhahdeen mid walba arrin baan leenahay markaa cudurdaar bay muujiyeen marka dhallinyaradii ayaa isku soo hadhay dhallinyaradu way isgaranaysaa dee waa dhallaankii boqorada laakiin laysma oga in uu ay dhammaantood qalbigooda ay gashay subxaan allah iimaankii iyo tawxiidkii iyo in ilaahay keligii la caabudo dhallinyaradii way isu yimaadeen geed hoostii bay fadhiisteen dabadeedna mid ka mid ah dhallinyaradii ayaa kacay oo waxa uu yidhi kuwaasi waa qoomkeennii isagoo ka warramaya qoomkoodii ayuu wuxuui kuwaasi waa qoomkeennii waxay caabudayaan waa sanamyo eebbe ka sokeeya annaguse waxaan rumaynay eebbe eebbahaasoo abuuray samooyinka iyo dhulkaba mana caabudayno cid aan isaga ahayn kadibna arrintaas ay dhammaantood isku waafaqeen eebbana waxa uu isku xidhay quluubtoodii waa rabatna calaa quluubihim qalbiyadoodii ayuu xaqu subxaana wa tacaala uu isku xidhay oo way isjeclaadeen oo waxay noqdeen koox iyo guruub iyo jamaaca iyo firqad isu kaashatay iimaanka iyo in ilaahay keligii la caabudo dhallinyaradii waxay go-aansadeen marka inay ka fogaadaan qoomkoodii iyo ehelkoodii oo ay hoy ka yeeshaan buuraha dhulkoodu waxaan dhul buuralaya marka buuraha in ay galaan oo ay hoy ka raadsadaan god ku yaalla buurahaas subxaan allah waxaad qiyaastaa markaa dhallinyaro boqoro ay dhaleen oo nimco kusoo koray barwaaqa iyo bashbash kusoo koray oo aan dhibaato hore u arkin gaajaan hore u arkin ayaa waxa ay kasoo ka yimaadeen ehelkoodii reerkoodii iyo xoolahoodii waxayna eebba dartiisii ay u caabudaan ay u galeen godka oo yaqaano asxaabulkaafi ay caanka ku yihiin marka dhallinyaradii way isu yimaadeen godkii ayay galeen kadibna way jiibsadeen markay jiibsadeen ayaa eebba subxaana wa tacaala waxau kusoo rogay raxmadiisii iyo naxariistiisii wayna seexdeen waxayna hurdeen muddo waxayna hurdeen muddo dhan saddex boqol iyo sagaal sannadood subxaana allah xaqu waxau leeyahy subxaana wa tacaala isagoo ka warramaya oo ina tusaya qaabka iyo sida u ekayd meeshaasi iyo godkaasi waxaad arkaysaa buu xaqu leeyahay waxaad arkaysaa qoraxda oo markay soo baxdo u iilan xagga midig ee godka markay dhacaysana ka ka goynaysa xagga bidix ee godka ayaguna waxay ku sugnaayeen meel waasac ah oo godka ka mid ah yacni qoraxdu marka ay soo baxdo gelinka hore ee maalintii waxay ka haysay dhanka midig marka ay dhacaysana waxay ka qabanaysay dhanka bidix sidoo kale marka ay duhur ka tahay ama xilliga ay qoraxdu barhtanka taagan tahay samada barhtankeeda wax qoraxa maysan arkaynin subxaan allah walidalik waxaa ku jirta arrin cilmiyeysan sababtoo ah marka koowaad ayagoo hurdo ay waxay helayeen subaxa salaada hore waxay helayeen qoraxdii ilayskii ka imanayay oo jidhkooda ku dhacayay sidoo kale habeenkii gelinka dambe qoraxda markay sii dhacayso ilayskeedii jidhkooda ku dhacayay ilayska qoraxduna marka ay ugu kulushahay oo ay tahay xilliga duhurka oo qoraxdu ay bartanka taagantahay xilligaana maysan arkaynin qoraxda subxaan allah marka culummada dhakhaatiirtu waxay sheegaan inay khatar badan leedahay iyo halis badan xilliga duhurka oo kale in qoraxdu ay ku dhacdo jidhka bini aadamka waxaana macquul ah in ay keento kansarada ku dhaca maqaarka bini aadamka walidalik buu xabiibku sala allahu calayhi wasalam isagoo ummadiisa u turaya waxa uu yidhi قيلوا فإن الشيطان لا تقيل أو في أو في أن فإن الشياطين لا تقيل waxaad samaysaan qayluula samaysta qayluuladu waxa weeye hurdada la seexdo xilliga duhurka intuu dhaxdo salaada duhur iyo salaada casar ayaa la dhahdaa waa qayluulo markaa qayluulo sameeya sababtoo ah shaydaanku xilligaa maseexdo xilligaas waxaa layna amray in aynu magaalada ka fadhiisano aynaan suuqa wareegin oo aynu seexano si aynu jidhkeenna iyo caafimaadkeenna ay u fiican tahay subxaan allah dhalinyaradii ehelkoodii way raadiyeen oo waxaa la galay baadigoobkoodii meel walba laga raadiyey laakiinse maysan helin kadibna way ka qoosteen laakiin arrintoodii way faaftay oo jiilba jiilka ka dambeeya ayuu sii gudbanayay in la waayey dhalinyaro la dhaho xilligaa baxsatay waktigaa cayiman oo xilligaa la waayey meel allaaliya meel jaan iyo cidhib dhigana aan la garanaynin subxaan allah marka warkoodu wuxuu ahaa asaatiir ama sheekooyin la kala dhaxlo oo qoomba qoomka ka dambaysa ayay soo gudbinayaan dhalintii huruday ayaa eebba subxaana wa tacaala waxa uu u gedgedinayay midig iyo bidix marka ay dhanka midig ku daalaan ayuu haddana xaqu subxana wa tacaala waxa uu u gedinayay dhanka kale sida marka waxaa ku jirta halkana faa-iidooyin badan oo qofku marka uu hurdo inuu isgedgediyo waxaa ku jirta faa-iidooyin fara badan subxaana allah waxaa kow ka mid ah in haddii godka ayba dhacdo in xayawaan u yimaado ama qof uu yimaado si uu u fahmo inay dadkani nool yihiin aanay ahayn dad dhintay sidoo kale waxaa ka mid ah in haddii ay dhan keliya u jiifi lahaayeen in ay camuudii iyo ciidaasi ay cuni lahayd jirhkooda oo jidhkoodu uu waxyeelo badanay soo gaari lahaayeen subxaan allah marka xaqu subxaana wa tacaala xikmadaha faraha badan leh isagoo ka duulaya waxa uu u saaciday in iyagoo hurda inay haddana isgedgediyaan oo marna dhanka bidix u seexdaan haddana marka kalena dhanka midig ay u seexdaan waxaanad mooday ayuu xaqu leeyahy subxaana wa tacaala in ay soo jeedaan haddana way hurdeen haddana waxaad mooday inay soo jeedaan walidalik baa culamada tafsiirku waxay yidhaahdaan qaar ka mid ah indhahooda ayaa furnaa oo indhahooda maysan hurdin laakiin dhegahooda ayuu wadarabnaa calaa aadaanihim dhegahooda ayuu xaqo subxaana wa tacaala ayuu daboolay oo markaa sanqadh iyo guuxtoona maymaysan maqlaynin ee way hurdeen oo halkaas ayay ku raaxaysanayeen iyagoo hurdaa haddana iyadoo ay sidaa tahay ayaa waxay ahaayeen araggoodu kuwo laga cararayo oo laga argagaxayo wadaag baxaq waxau leeyahay haddii aad aragto waad jeesan lahayd adigoo cararay waanad argagixi lahayd cabsi darteed subxaan allah eebba waxa uu siiyey markaa haybad ay makhluuqaadka kale bini aadamka xayawaanada kale ay ka argagaxaan markay arkaan dadka kan godka hurda gaar ahaan xayawaanada ugaarsada wax oo xayawaanadaasi haddii aanay argagaxaas aanu xaqu subxaana wa tacaala aan u yeeli lahayn dee way ugaarhsan lahaayeen oo meesha way soo geli lahaayeen marka xiraaso iyo xisaanada rabbaaniga ah ayaa haysay subxaan allah dhalintu godkaa waxay hurdeen muddo dhan saddex boqol iyo sagaal sannadood ayayay hurdeen tirada tanna waxay ka mid tahay tirooyinka mucjisaadka qur-aanka kariimka ee kun iyo afar boqol oo sannadood ka hor uu xaqu subxaana wa tacaala uu kaga warramayo qur-aankiisa sababtoo ah arrintani saddex boqol iyo sagaal sannadood waa arrin xisaab ah oo runtii mucjisalana leh waa halku xaqan xaqu subxana wa tacala uu halkan ku tilmaamaya in saddexda boqol ee sano ay tahay asana shamsiya sanad qoraxeedka waa haddii aynu si kale ku tilmaano waa taariikhda miilaadiga sagaal boqol saddex boqol iyo sagaalka sannadoodna waxa weeye asana alqamariya waa ta sanadka la tiriyo dayaxa ama aynu haddii aynu soo aan idhaahno waa ta hijiriga markaas haddii aad doonaysay taariikhda miilaadiga waxay ka hurdeen saddex boqol haddii aad rabtid hijirigana waxay ka hurdeen sagaa saddex boqol iyo sagaalkaa sannadood sababtoo ah saddex boqolkii sannadood baa taariikhda miilaadigu waxay ka horeysaa taariikhda hijiriga saddex sannadood marka saddexdii boqol oo sannadood waxay ka horeysaa sagaal sannadood marka isagoo xaqu subxaana wa tacaala arrintaa xisaabta ah soo koobaya ayuu waxau yidhi waxay hurdeen walabituu fii kaafihim halaata mi-atin siniina wasdaadu tisca waxay halkaa ku sugnaayeen oo ay hurdeen saddexdaa boqol ee sannadood waxaanay dheer u siyaadsadeen sagaalkaa sannadood saddexdaa boqol ama saddexdaa qarni ay hurdeen waxaad tegay oo dhintay jiilkii ayagu la noolaayeen ee ay garanayeen aabbayaashood ehelkoodii dadka ay dad isugu dhawaa inay garanayaan way tageen jiilkii ku xigay way tageen jiilkii kusii xigay way tageen marka saddex qarni ama saddex jiil ayaa meeshii ka baxay subxaan allah maalintii dambe dhalinyaradii oo hurda ayaa mar keliya ayay kaceen markii ay hurdadii ka kaceen ayay isweydiiyeen imise ayaynu hurdnay yacni waqti imise saacadood baynu hurdnay markaas bay isku dhaheen maalin ama maalin badhkeed ayaynu hurdnay subxaan allah ma oga inay hurdeen saddex qarni ama saddex boqol iyo saddex boqol oo sannadood may ogeyn marka waxay isku dhahdeen dhowr saacadood afar shan saacadood hadday ku badato maalin baynu hurdnay afar iyo labaatan saacadood haddii kalena waa laba iyo toban saacadood waa maalin badhkeed laa ilaaha illa allah dabadeedna waxay dareemeen dhalinyaradii gaajo iyo baahi bay dareemeen markaas waxay isku soo ururiyeen ama waxay haysteen lacag bay u dhiibeen saaxiibkood mid ka mid a waxayna dalbadeen in uu suuqa u baxo oo uu soo gado cunto lacagtu waxay ahayd lacag ka samaysan fido fidadu waa qalinka marka waa lacag un waktigaa la adeegsanaya subxaan allah oo wax lagu kala gadanayo ninkii dhallinyaradaha wiilkii ayaa baxay isla markii uu baxayba waxa uu la kulmay dunidii oo isbedeshay cimaaradihii guryihii oo wada bedelan dadkii u garanayay oo aan meeshaba joogin kadibna waxa uu tegay nin iibiya cuntada markaasuu ku yidhi lacagtan qaado oo iga gad cuntada ninkii wax iibinayay waa la yaabay lacagtii markuu arkay buu la yaabay maryaha uu sito markuu arkay ayuu la yaabay dabadeedna waxa uu gacanta ayuu qabtay oo waxa uu geeyey boqorkii deegaanka ama boqorkii meesha ka talinayay boqorkii ayaa warsaday ninkii ama wiilkii dhalinyarada ahaa oo weydiiyey xagga uu ka yimid lacagtan xagguu ka keenay waa hariib waa qofka hariib oo maryo ka duwan dadka kala sita subxaan allah boqorku waxau ahaa nin aqoon u leh ama aan odhan karno asaatiirtii iyo sheekadii lasoo kala dhaxlay warkeeda haya in beri la waayay dhalinyaro meel allaaliya meel jaamic dhibdhigan aan la garanay dabadeedna boqorkii ugu waraysta xaggaad ka timi buu yidhi wiilkii dhallinyaradaha waxa uu yidhi shalay ayaan seexanay godka annagoo ka caranaynana qoyskayagii iyo faamilkayagii iyo reerahayagii iyo boqorkii annagoo ka caranayna oo u cabsanayna diinteeda aniga iyo saaxiibaday waxaan seexanay godkii subxaan allah boqorkii markaa wuxuu uga warramay in ay hurdeen godka in ay hurdeen saddex boqol oo sannadood wiilkii dhallinyaradaha waxay ku noqotay afkala qaad saddex boqol oo sannadood ayay hurdeen subxaan allah wuu cajabay wuu yaabay dabadeedna wuu soo noqday waxa uu yimi godkii saaxiibadiisii kale ayuu uga warramay saaxiibadiisii kale markuu uga warramay ayaa ayagana ay ku noqotay arrin la yaab leh arrin la yaab leh ayay ku noqotay marka dhallinyarada meesha godka ku jirtay tiradooda lama garanayo laakiin waxa la socday ay aygaasina waxa ay mucjiso ah oo aygaasi waxa uu hurday subxaan allah albaabka ayuu hurday albaabka hore isaga oo fidsaday dhudhunkiisa lugihiisa isagoo fidsaday ayuu albaabka hurday subxaan allah xikmadda uu aygaasi uu eba subxaana watacaala qur-aanka ugu tilmaamayna way iska cad tahay oo waxay tahay maadaama aygu yahay diinta islaamka wax najaasaysan ama xayawaan najaasadiisu ay badan tahay haddana isagoo najaasaysan haddii uu la rafiiqo dad wanaagsan oo diinta iyo subxaana allah ilaahay keligii caabuda in rafiiqa wanaagsan uu anfacayo subxana allah marka xikmadaha ayay ka mid tahay dhalinyaradii meesha hurday way xaqiiqsadeen inay dhowr boqoloo sano hurdeen saddex qarni ku dhowaad dabadeedna eeba subxaana watacaala ayay u shukri naqeen oo way mahadiyeen dabadeedna eebe ayaa ruuxdui ka qaaday islam hal mar dhammaantood way wada dhinteen way wada geeriyoodeen isla hal mar dadkii ayaa yimid markaa goobtii waxayna arkeen dhalinyaradii oo geeriyootay waa la aasay godkii dhagxaan ayaa lagu albaabkii lagu kufeeyey dabadeedna waxaa laysku qabtay dushiisa godka dushiisa ma waxaan ka dhisanaa masaajid marka qoladii laga xoog batay ayaa waxay tidhi waxaan ka dhisanaa masjid meesha lanatakhidanna calayhi masjida waa inaan masjid ka yeelanaa halka kan marka gruubkii laga awooda batay waxay noqon karaan kuwii saldanadii awoodda haystay oo loogaga awood batay oo macnaheeda looga jeedo in laga tira batay oo dee bulshadii intii kale ay ka tira badatay kow waxay kaloo noqon kartaa kuwa awoodda lahaa suldaankii iyo boqorkii oo ka awood batay subxaan allah bulshadii kale marka labada qaabba way noqon kartaa marka waa laisku khilaafay waxaa la yidhi masaajid aan ka dhisano godkii subxaan allah tiradooda siaan hore usoo sheegnay khilaaf weyn baa ka jira qole waxay tidhi sida uu xaqu subxaana wa tacaala qur-aanka kaga warramaya saddex wiil ayay ahaayeen iyo aygood kuwo kalena waxay dhaheen may waxay ahaayeen shan wiil iyo aygoodii waxau yidhi eebbe subxaana wa tacaala isagoo labadaa qoleba ka hadlay rajman bilghayb rajman bilghayb qolo kale ayaa timi oo iyaguna leh wayaquuluuna sabcatun wataminuhum kalbuhum toddoba wi ayay ahaayeen iyo aygoodii kuwa ku sideed ahaa subxaan allah laakiin runtii marka aayadka qur-aanka siday sheegayaan waxa uun og xaqa subxana wa tacaala ilaahunbaa og tiradooda rasmiga inta ay ahayd ama toddoba ha noqoto ama laba ha noqoto ama saddex ha noqoto waxay doonta ha noqoto godkuna meeshuu doonaha ku yaalla subxaan allah xaqu subxaana wa tacaala waxa uu qisadan u keenay oo qur-aanka uu kusoo daray si aynagu noqoto waxaan ku caba qaadano oo aynu ka faa'iidaysano arrinta ama dhacdada taariikhka ah ee aadka iyo aadka u weyn inta badan waxaa la idhahdaa xaguu ku yaalla waa la isweydiiya godka xaguu ku yaalla waa la isweydiiya godka asxaabulkaafi xaguu ku yaalla marka wadamo badan ayaa jira oo sheegta oo odhanaya waxay ku yaalaan waddanka turkiga ayaa sheegtay inuu ku yaallo godkaasi suuriya way sheegtaa yeman way sheegataa iyo iminka oo waktigan casriga noolnahay urdun waddanka urdun ama jordan ayaa sheegtay isagana in uu ku yaallo godkii asxaabilkaaf haddii aan isku soo ururino waddamadan sheeganay oo dhan horta runtii xaqiiqada dhabta ah lama garanayo godku meelu ku yaalla marka waxay u dhowdahay in ay waddamadaasi doonayaan inay siyaaxo helaan ama subxaan allah dalxiis oo kale oo dad badan oo dalxiisayaala in ay u yimaadaan ayagoo damacsan subxaan allah marka muhiimad maaha siaan hore usoo sheegtay muhiim ma ah inaynu ogaano godku meesha ku yaallay dhalinyaradu tiradooda intay ahayd qoladay ahaayeen iyo meeshay kasoo jeedeen iyo waddanka kasoo jeedeen muhiim maaha waxaasoo dhan muhiimaddu waxa weeye sida qur-aanka xaqu subxaana wa tacaala uu ku sheegay in ay yihiin qiso dhab ah oo dhacday taariikh xaqiiqo ah oo dhacday ayna inoo tahay tusaale iyo kucaba qaadasho sidoo kale faa'iidada ku jirta waxaa tahay in maalinta qiyaame sida laysu soo saarayo aan kaga tusaale qaadano dhalinyaradaas ayagoo saddex boqol iyo sagaal sano hurday ayuu xaqu subxaana wa tacaala awooddiisa uu kusoo saaray dabadeedna way ku noolaadeena waa kuwa lagu tusay aayad iyo calaamad iyo astaan u noqday bashariyadda subxaan allah intaa waxaan kusoo gebagabayn doonaa insha allahu tacaala qisadii qisatu asxaabulkaafi inta aynu ku kulmi doono qisadan mid lamid ah walaalayaal waxaan eeba ka baryaynaa inuu eeba nagu anfaco una inaga inaga dhigo kuwii qowlka intay dhegaystaan inta wanaagsan ka qaata بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته